haddaan fiirino gobolkeenna gaarisa county xaggii nafaqada see tahay nafaqada hadda annaga taanada waxoogo aad baa u ildarneed waayo ilaa lix sanoo lasoo dhaafay roob maana helin wax roob loodhama helin taasna waxay saamayn u leedahay nafaqada carruurta iyo bilcaanteed marka global aculmaturka anaga reedka oo ilmaha lagu biimeeyo toddoba-iyo toban barcentaan ahaan jirna hadda twenty two maxaana gaarsiiyey nafaqadarrada ishay leedahay marka nafaqadarrada shayaal badan baa keentaa waxaa keeni karta ciddii oo raashiin wax la cunay la taa nafaqadarray u keeni waad aragteen kulligiin raashiinka cirka u kacay shidaalka korba u kacay dadkii yaraa oo hantidii yaraa iska haystay oo xoolihii iyo lo'dii iyo erigii hayeenni ilaa lix sano roob lama helin hadda roobkii yaraa marka hadda la helana wax la dhoo falaad yaa imaaday marka cuntadii waa la goon laayay markan dowladda iyo ministriga caafimaadka gaarisa county waxay qabtaa waxa la dhaho nutrition supplements nutrition supply isbitaallada raashiin baa la geeya alxamdulilah ilaa laba sano saddex sano hadda lasoo dhaafay waxaan sablaiska noo imaanaya isbitaallada la geenaya wax la waaya malo laakiin dadweynaha badi waxay ku dhahan shaqada nafaqada waa la gataa waa la gadaa dakhtariintu way gadan waxay inii sheegtaa horta wax ka jirta ma laho nafaqada nayto waxaa keenan hay-adooyin la dhaho w h o w f p iyo unicefaa keenan maadaama ay keenaan dowladda hadday noo keento g k baa ku qornaan lahayd marka dowladda ma keento waxaa keeni w h o unicef iyo waxaa keeni w f p maadaama ay keenaan soomaaliyana waa la geen qaxootiyahana waa la geen marka waxay ka imaanayaan dhinacaasayto qaxootiyahay ka imaanayaan waddankay ka imaan karaan boodarkay ka imaan karaan way iska soo gelayaan maadaama ay taa ku qoranta wax qaban kara ma laho sharci aan ku qabanana ma laho dowladda kenya g k kuma qorno annaga wixii aan bixinno isbitaal kasta qiyaas baa noo jirta health information management system waxa la dhahaa jira nin kasta intuu qaatay meel baa lagu qori waxawey b la dhahaa jira waxa waxaa jira health information system lmis logistic information management system la dhahaa jira oo takhtar kasta oo isbitaal kasta uu gelinayo marka taa ayada ma jirto ilmahane waxa la dhihi ma laho heblo waa la gelini heblo waa loo diiday waayo waxa la dhaho nutritional screening baa jira wuxuu noo keenayaa uu noo sheegayaa cunugee u qalmaa inuu programka galo ilmaha markan laba nooc bay u kala baxayaan waxa la dhaho acute malnutrition cases oo mam cases moderate acute malnutrition cases iyo sam cases oo la dhaho severe acute malnutrition labada nooc ee ilmaha u kala baxayaan waa cunuga zaa'id lafalafaha u noqda sam cases aa la dhaha cunugaaseeta waa inaan manajgareedno markan biskud bijiqowga si loo dhaho ama blambinad ama blansaabka intaasoo nooc u kala baxaa nooca uu kala baxo ilmaha saasaa lagu kala daaweed waxaa kaloo ayadana jirta maamooyinka la dhaho lactating and pregnant mothers maamooyinka uurka leh iyo maamooyinka kuwa nuujinayeen ayagana programkay ku jirayaan marka cunug laga tegay ma laho see lagu ogaani takhtarka dadka kaaliyaal baa la socdaan oo guddiyaha iyo ciidaha joogaan community health volunteersaa la dhahaa waxaa kaloo jiraan maamooyinka waxa la dhahaa la bare family mwak family mwak waxaa waaye maamo kasta waxaa loo xoreeyey siday cunugeeda ku biimeyn lahayd cunuga asaga markay gacanta bahasha ka saarto bahal oo dhan mwak family mwak gacantay ka saari marka waxay ku tusi inuu cagaar yahay inuu guduud yahay inuu jaalla yeelo u yahay jaalle iyo guduud hadduu noqdo cunuga asaga nafaqadarya haysa maaragtay ninka c h v ga guriga kula joogo yaa u keeni markaad u keento ninkaa isbitaalkaa la keeni marka nin cunug maaragtay programka ka bixi kara ma laho cunug kasta xaq bay u leeyihiin hadda alxamdulilah muddo ilaa saddex sane eh wax maaragtay nagu dhacday oo sablay la'aana ma jirto